dufcaddii lixaad oo dhammaysata koorsooyin shalgadiisan kuleejka xirfado caalamiga ee i b c iyo geedka lakogobaya xaflad lakasagootiyay isla mar ahaantaasna lakasiyaay shahaadooyin waana kudhiidii hotelka bakiinabeed kumbaydhawo ardaydan oo tiridiyoyo deeraasii boqollixdan i sedo oo iniskajaraan kuray i debrimayba dhammaysteena barashada maadooyinka shalgadiisan sida caafimaadka kombyuutarka luuqada ingiriiska iyo maadooyin kale oo ardayda baradaayeen guddanaha kaguda jareen aakhirkiina iskoolka i b c guddoonsiiyey shahaado dibloome munaasabadan lakasagootiyay ardaydan maybaha ku qiib galay mas-uuliyiinku dareera dowlad goboleedka koonfur galbeed onkoorey agaasimaga wasaaradda walbarashada koonfur galbeed mas-uuliyiinku dareerta midowga walbarashada shalgadiisana beledkanku jarta waalidiinta owlaada qalanbadeladaasi waana dhikadaasi iskoolka i marta sharaf kale axmed aadan cabdi oo eh agaasimiga ama maamuluga iskoolka i b c baydhaw yamad usahadalay mayba munaasabada ku sheegay iskoolkii ujeedooyinkii lan abuuray heerarkii usahamari meeluusa geeko wayba jibid badanka miday marka siday leeyahalan lahayd hadoo maarna professionalis eh kulliyada masbadishada programmiska oo mahadka hooga saaro wayba umadaha maarne qeybto oo professional diploma in health science saas oo kale wayba umada maarne diploma in nutrition diploma in medical laboratory it awsuna diplomat saas oo kale diploma in english literature shorta courses kala jaran dabcan oo umada somali literacy and numeracy oo dadka yaryar la baro muddigii bilowde marka i b c intaasoo dhan oo jibti ah walaye dhalinyarada aasaasan dabcan ogsoontini waa dadka hujiyada koonfur galbeed dhalinyaro walaha baratay oo walaya dadbarahayan maarna sheegada xirfadiyo leh oo hoontiyo leh oo mar welibana diyaarana intii bulshadii oo ereyga sheekh xasan abuukar oo ka hadalaaya magaaga waalidiintii iyo kujeediya xafladda hadalla taabadaaya masqanti i maanka ardaytii oo xaqiiqdiinahaay hadal waayeel anaan weelid iyo weliba dardaaran reegaay reegaay ilmiileeh waana ku eri lahay markuusa horshurmo wejiyaale eedan da'yar oo inska jaraan kuray i gabraba munaasabadan tan oo kaleeta
dirhama jara diinaara jar dharaayin wamaa daalika an isticmaara gude ingiriisi maaha ingiriiska maydas kubaysa luugudan ingiriiska saasa ligi ingiriiska saasa bay wa ma ingiriiska soo afriyo makasay afriyo ma soo dhibwa dole ma bare afriyo makasay ay ku fay may luuguda dhibanahay culimada oo naxwuudi hal faahmi luugumay faa'iideynaysa alkalaam huwa اللفظ المركب مفيد بالوضع فهمر فلقدر أما إنجلك هذا أما أفريقك هذا هو يجيك قاضي آلس فوقين فلن آدم آدم ليه قاضي آدم إنجلس فوقين فلن تواصل لكن الدنيا يمر فمكان ميتين شيئي أبكين إيمي لوهد مرضا عظمات ببروي بيرات ببروي حوالات ببروي وقت ببروي أفكار ببروي asaga qiimo darsan badigu wasiiba kaadan lamka saamale dunjada namba abtiya kaadale ethiopia sandiska soo labaatan lahajina kaadale lamba lugusa kaadale waa war isticmaalka baa isticmaalka jirtaan isticmaalka baa rofeysar abuuy iyo maxudiin shariif oo lamaadaba ah lamalanshal hogaamiyaasha midowga iskuulaadka nidaamiga iyo midowga jaamacado koonfur galbeed yo mayba meelo ku ammaaneena maamulka iyo macalimiinta iskoolka iyo oona ciidanka bogaadiyeen doorkiioo ku qaadadayaan horumaryowka walbarashada deegaanka dufcadii lixaad dufcaddii lixaad oo dhammaysata koorsooyin shalgadiisan dufcaddii lixaad oo dhammaysata koorsooyin shalgadiisan kuleejka xirfado caalamiga i b dufcaddii lixaad oo dhammaysata koorsooyin shalgadiisan kuleejka xirfado caalamiga ee i b c iyo geedka lakogobaya xaflad lakasagootiyaay isla mar ahaantaasna lakasiyaay shahaadooyin waana kudhiidii hotelka bakiinabeed kumbaydhawo ardaydu ardaydan oo tiridiyoyo deeraasii boqollixdan i sedo oo iniska jaraan kuray i gabri mayba dhammaysteena barashada maadooyinka shalgadiisan sida caafimaadka kombyuutarka luuqada ingiriiska iyo maadooyin kale oo ardayda baradaayeen muduna ha ka guda jireen aakhirkiina muduna ha ka guda jareen aakhirkiina iskoolka i b c guddoonsiiyey shahaado dibloomee munaasabadan lakasagooti ay ardaydu mayba ha ku qiib galay mas-uuliyiinku dareeri dowlad goboleedka koonfur galbeed onkoorey agaasimiga wasaaradda walbarashada koonfur galbeed mas-uuliyiinku dareerta midooga walbarashada shalgadiisina beledkunku jarta waalidiinta owlaado dhalanbadeladaasi waana dhikadaasi iskoolka i marta sharaf kale axmed aadan cabdi oo ah agaasimiga ama maamuluga iskoolka i b c baydhabo yamar uuse hadalay mayba munaasabada ku sheegay iskoolkii ujeedooyinkii lan abuuray heerarkii uusahamari meeluuse geegroogo sheekh xasan abuukar oo ka hadalaya magaaga waalidiintii yo ku jeediya xafladda hadallo taabadaaya masdhanti imaanka ardaytii oo xaqiiqdiinahay hadal waayeel anaan weelid iyo weliba dardaaran reegay walgorod eh ilmiile eh reegay ilmiile eh waana ku ero lahay markuuse horsurumo wejiyaale eedin da'yar oo inska jaraan kuray i gabraba munaasabadana tan oo kaleeta brofesor abuul iyo maxudiin shariif oo lamaadaba ah lamalanshal hogaamiyaasha midooga iskuulaadka nidaamiga iyo midooga jaamacado koonfur galbeed yamayba sheegeena hadalyamayba meelo ku amaaneena maamulkii iyo macalimiinta iskoolka iyo oona idanka bogaadiyeen doorkiio ku qaadayaan horumaryowka walbarashada deegaanka agaasimiga wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ah hiri xafladii hadalkii inkadambooyey oo gunti i gabagabadabanhay hajeediyow yamayba eray hadal ambadanay mahadnaqow iyo baraarujiyow ardayda useona amballanqaadi ku taabto ini wasaaradda walbarashaduusu mas-uulka ku eye ka dadaali doonta garab turmowka ardayda iskoolka oo la askumay afar sano ka hor iyo muddada kooban gudaag iyo maybmuddadii kooban ay isu jari mayba suubiya horumar dhiniga walbarashada taasna may sheentay inio ku aflaxaan ilaa shan dufcadood hanaasoogeeka ilaa iyo shan dufcadood oo haangii ka qalan bedeladaayay ka naqdaayaan dufcaddii lixaad ee iskoolka kubata taasoo iskoolka kuweelaas taasoo iskoolka kuweelaas koo ku mid ah iskuulaadka kaalimo horku ku jara horumaryowka walbarashada deegaanka godobhaan beledkun baydhabo agaasimiga wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ah hiri xafladii hadalkii inkadambooyey oo gunti i gabagabadabanhay hajeediyow yamayba eray hadal ambadanay mahadnaqow iyo baraarujiyow ardayda useona amballanqaadi ku taabto ini wasaaradda walbarashaduusu mas-uulka ku eye ka dadaali doonta garab turmowka ardayda
oo muuqdo geeda laagahay mambaahan meel raayso markhaati iyo iyo daliil kale mambaahan geedka ardadun quruxda badan oo horteen fadhiyada oo maalintii oo geegaata eed iyo eed iyo meel raayso gamaha madaan oo qaybaha kala duwan baradeen walbarashadana bilaawdaas laakiin dhammaad ma leh taasna ogaataan ardayahay walbarashada meel raayso markaa qalad waad dhanabtiga jartay yakin bilaawtay ilaa mayga raayshada qabrayga qoryo waxbarashada tan socda doontalay maalinba mayla raaysh waa walaalaka dare lamba mayla raaysh mayli markaas intiisu isku adkayso baahani macaahirka mayla raaysh intiyo magaalada baydhabo guud ahaan state koonfur galbeed diyaala kulishantii lamba meelisu roog meel la raayayso walbarashadaas laga dadaa waa ay leerafadi kolley meel la raayayso waa dad badan mutacalimiina meelaha surmeen ardayda naftasha walbadana geekeeda kufaaidaysani oonka horayso meel la raayayso farduusa buugkii meel la raayayso geekiya fardardayyanin hadiyeyti ediyada xaqiiqatan farxadin kiimulahayna buuggaas waliba kiin ballan qaadana intuuna afriyana oo eed mayla raayusa unfirina wakti geliyna mayla raayusa ummadto kalena role model adagnaga too mayla raayusa dina tusna sidii professor abuusi sheegay buug intiuna qaadna hafatuuna kahay doona maya magaagan insha allah geekan damanka dambooyi doono meelo badan koo sheega doona insha allah waantii un markaas kin awoodna eedeeda maasanta ardadan waliba ha hanjeeliye hanti meel raayis isku day la soobay yani walbarashada waliba fadaydka weliba koo bedel shalay markaad macadka haka beerasi iyo geedka oo aad qalin jibiyahay tadii farku yimkiin ka dhahayna yani walbarashada taa managan walbarasho meel raayis oo effective eh ama dhaxalgale ama walbedelaas managan والبرشد ولا بل فضاي من الرئيس والبدل ولا فضاي لما نهضل oo aad muhiimsan oo langmeel raayis adduunyada guud ahaan maga kale gaar ahaan africa usaamay waa madaxweynihii hore ee koonfur africa mandela hadallo meel raayis aad muhiim yaan ku tabi xaqiiqatan adduunyada waxyaabihii usaamay eedan badanin laakiin munaasabaduna roogna maadaama meel walbarashaad ah waliba meel raayis walbarashada isku hadlaayo waliba reeyo walbarashada iyo meel raayis bedelaada qofka bani aadamkeen marka haddii una fadaan isbedel una suubin intii una walbaran yaa meel raayis muhiima sidoo kale haddii una walbedel ma haysa taas awligu meel raayis adduunyadu ma bedelno qaab waa constructive ma bedelno ama meel raayis positive laakiin haddii wal burburiga falaanano haddana hob fara badan ma isticmaalaan keliya wali isticmaalanaya intuuna hoosan dhagna tayada waxbarashada leh adduunyada gaar ahaan soomaaliya geed jaamacado fara badan yaalaan macaahid fara badan yaalaan iskuullo badana jiraan ardad walala bardahay walbarashadeeda meel raayis waa isbedel fara badan ingisaanti waxyaabaha aan sii baahana ka soomaali ahaan gaar ahaan koonfur galbeed ahaan weliba waa meel raayis walbarasho kuwaala tilantuna halna wasaarad ahaanna insha allah unaan ka hogaaminaa bacda waxbarashada unoo kaaladaan meel raayis guud ahaan qaybaha kala leta oo bacda waxbarashada waliba insha allah la suubiyi doona meel raayis quality iyo idlanka dadaala doona taasoo una eed meel raayis wasaaradahaan una joogtay doona kormeerada iyo quality assurance iyo qaybahaas una eedanka una xoojiyi doona taasoo sheeno doonta markanka damboyd insha allah walbarasho tayale sheeno doonta walbarashadaas tayada leh ana sheegahay doona tannagada doonta intuun meel raayis bedelna iyo meel raayis eedan jeelna marka maadaama xilligii khudbada meel raayis la roogo walaas kumay afar sano ka hor iyo muddadii koobnayd isu jarimay basuubi ee horumar dhiniga walbarashada taasna may sheentay inuu ku aflaxan ilaa ishan dufcadood oo haangii ka garan bedeladaay kanagadaayaan dufcadii lixaad ay iskoolka ku bata kaasoo iskoolka ku weelasa koo ku mid ah iskuulaadka kaalmo horku ku jara horumaryowka walbarashada deegaanka godobaan beledkunbay dhow